aynu ku bilownay magaalada minneabolis ee gobolka minnesota waxaa weli ka oogan rabshado ay wadaan dad mudaharaadaya oo ka caraysan dil nin booliiska ka tirsan oo caddaan ah oo isniintii u geystay nin dadka madow ee maraykanka ka soo jeeda dadka caraysan ayaa dalbanaya in si dhaqso ah loo soo xiro askariga ka tirsan bilayska ee dilka geystay iyo weliba askartii kale ee la socotay haddaba maxaa ka hortaagan in hay-adaha sharcigu ay si dhaqso ah u fuliyaan dalabka dadweynaha su-aashaasi kuwo kale ayaa wariyahayaga maxamed colaad xasan waxa uu weydiiyey garyaqaan amiin haaruun oo ka mid ah sharci yaqaanada soomaaliyeed ee ka howlgala gobolka minnesota sharcigu wuxuu kala xadidayaa awoodaha dowladda iyo nidaamka dawliga ayuu kala xadidayaa inkasta oo dadku ay arkayaan cajalad isagoo askarigu maaragtay dhibaato u geysanayo shaksigii dhintay haddana waa in la maraa nidaamka cadaaladda kaas oo u baahan baaritaan dhammaystiran iyo weliba xeer ilaalinta degmadu in ay go-aan ka gaarto oo xeer ilaaliye ama kaaliye xeer ilaaliye intuu keiska u fadhiisto oo uu dhammaan wixii caddaymaha lasoo bandhigay dhinac walba ka fiiriyo in maaragtay uu go-aan markaas soo saaro taas baa xadidaysa taasina waxay u baahan tahay wakti hadda kiiska gacanta waxaa ku haya hay-adda dambi baarista ee gobolka minnesota ee magaceeda markii lasoo gabiyo loo yaqaano b c a da hay-addaas ilaa ay kasoo dhammaato baaritaankeedii kuna soo wareejiso degmada henby county xeer ilaalinteeda taas ayaa dibdhac keentay oo ay sugayaan xeer ilaalinta waxa lagu soo wareejin doono kadibna iyaga ayaa go-aan ka gaari doona marka markaad fiiriso dembiyada noocaana ee boolisku ay galaan dalkan maraykanka markaad taariikh ahaan dib u fiiriso raggan madowga ah ama dadkan madowga ah dilalka noocan loo geysanayo oo boolisku ay geysanayaan dacwadahooda inta badan waxay ku dhammaadaan in askartii lagu waayo kugu yar mooye bal haddaad ka fiiriso dhinaca sharciga maxaa difaacaya askariga booliska ah ma ka duwan yihiin dadka caadiga ah ha way ka duwan yihiin askartu way ka duwan yihiin boolisku wuu ka duwan yahay dadka caadiga ah sababta waxaan ognahay boolisku in dhammaantood uu hubaysan yahay qofkaana looma wato waxaan ka ahayn dadka biniaadanka ah iyaga waxaa loo siiyey awood ay dowladda u siisay in ay dadka dili karaan haddii qofkaasi uu halis ku yahay naftooda ama nafta bulshada ay difaaca ka yihiin ama ay ilaalinayaan marka inta badan askarigu wuu ka duwan yahay tababar wuu qabaa dheeraad ah oo way ka tababar badan yihiin dadka caadiga ah ta labaad inta badan iyagu qofka ay dilayaan waxay ku dilaan iyagoo ku jira shaqadoodii oo gudanaya waajibaadkii loo soo igmaday ayuu dil ku dhacaa taas ayaa keenta in maaragtay inta badan aan lagu oogin dembiyada dilka ay geystaan askarta aan lagu oogin oo dilalka ay geystaan inta badan loo arko inuu yahay mid sharciga waafaqsanaa oo shaksigaasi uu halis ku ahaa askariga naftiisa ama naf shaksi kale laakiin taas macnaheedu ma aha askartu ma samaysa qaladaad qaladaad way sameeyaan laakiin inta badan waxaan aragnaa iyadoo a xeer beegtidu markii ay u fadhiistaan dacwadooda xataa markii dacwo lagu qaado inaan dembiga lagu helin waayo waxaa loo dhigay shaqo shaqadaas oo u baahan in ay go-aamo naf iyo maaragtay maalba leh ay ku gaaraan sakano gudahood marka waxaa mar walba laga fiirinayaa dhinaca askarigii go-aankan qaatay markii xaggiisa layska taagay arrinta in uu halis dareemay inuu isagu markuu trainingkiisii ama tababarkiisii iyo aqoontiisa iyo garaadkiisa kaashaday in falkan uu ku kacay uu ahaa mid maaragtay waafaqsan sharciga laakiin marmar ayay dhacdaa in lagu caddeeyo askartu in ay geysteen dil kaas oo sharciga waafaqsanayn ma badno laakiin way dhacdaa waxaan ognahay in sanadkii hore askari ka tirsan booliiska minneapolis shaksi wiil soomaaliyeed lagu qaaday dembiga laguna helay waxaan ognahay in sanadkii kasii horreeyey ay ka dhacday degmada ramsey county oo isla gobolka minnesota in isaguna askari uu dilay nin gaarigu iska watay oo madow ahaa ninkaas lagu soo ogay dembiga hase ahaatee xeer beegtidii ay ku weyday dembiga sidaasna xorriyadiisi dib lagu soo celiyey laakiin shaqadiisii uu ku waayay marka askartu way ka duwan yihin dadka caadiga laakiin weli way galaan macnaha way ku dhacaan mararka qaarkood shal dembiyeedyo taas ayaana keenta inay adag tahay in askarta dacwo lagu soo ogo haddii lagu soo ogana in lagu helo wa waa gartay haddaan arrinta askarta halkaa kaga gudbo waxaan rabaa inaan su-aal kaa weydiiyo markii shifalkan uu dhacay dadku ay caroodeen oo soo baxeen waxaa la sameeyey dad badan baa waxay sameeyeen xadgudub dhinaca sharciga ahoo dambiyay ku kaceen waxay billaqaysteen hanti dadweyne dad ganacsataa hantiay leeyihiin dukaamay billaqaysteen dab bay qabatsiiyeen meelaha qaarkood marka cawaaqibka ka dhalan kara iyadoo la caraysan yahay oo laga caraysan yahay arrin in haddana dembi kale loogu kaco dabcan waa waa waa dadku xor bay u yihiin in ay ay banaanbaxaan si nabadgelyo ah in ay cabiraan dareenkooda in ay madaxdooda iyo dowladda ay ka codsadaan waxa iyo ay markaas rabaan in la sameeyo hase ahaatee in hanti la burburiyo in ay rabshaduhu heerkaas gaaraan dabcan arrimahaasi waa arrimo sharciga aan waafaqsanayn waa dembi iyagu dadku waxay ka cabanayaan laakiin dadweynuhu wuxuu ka cabanayaa tacadiyo iyo inaan la dhegaysanin codkooda codkooda inaysan soo muuqanin dhibaato badanna waxaa ka soo gaartay banaanbaxyada iyo rabshadaha dad fara badan oo iyagu shacab ah oo aan shaqo ku lahayn arrinta booliiska iyo arrinta dowladda midna aan shaqo ku lahayn iyo dhibaato badan kasoo gaartay waxaa ku burburay hanti fara badan waxaa ku xidhmay suuqyo ay ku xidhnaayeen qoysas fara badan oo maaragtay noloshooda ay ku xidhnayd inay ka adeegtaan ama ay ka shaqeeyaan ganacsiyada yaryar ee ilaa xalay burburku soo gaaray laakiin waxaa mudan in la xuso arrintani ma aha arrin markii u koowaad uu askari qof dilo ama maaragt askari baa qof dilay keliya way ka wan tahay dadka banaanbaxaya waxay ka hanaaqsan yihiin waxay u arkaan hay-adaha amnigu gaar ahaan booliiska magaalooyinku in ay beegsadaan dadka madow oo ay ula dhaqmaan si ka daran ama ka xun sida ay ula dhaqmaan muwaadiniinta kale ee tacadiyo fara badan ay u geystaan iyadoo weliba marka laga duubay cajalad uu qof muwaadin ihi duubay askari dia shaksi muwaad madow ah ilaa ay nafta ka dhacaysana cajalada laga duubay meelaha qaarkood waxaad arkaysaa kamerooyinkan qarsoon iyo mobayladan gacanta lagu sito iyo waxay duubayeen baraha bulshado dhan waxaa laga arkayey dad dukaamo galaya oo wejiyadooda caadi loo arkayo oo alaab soo qaadanayo oo kasoo baxayo marka soomaalidana way ku badan tahay magaalada minneapolis qaarkoodna waa laga arkayey muuqaalada waa laga arkayey qaarkoodna marka cawaaqibka ka dhalan kara ead uga digayso dadka nooca ah meelaha rabshadaha ka dhacaan taga maxay noqonaysaa qof kasta oo loo helo caddayn ku filan in uu xatooyo ama burbur hanteed uu geystay waa dembi lagu qaadi karo maxkamad jeelna lagu mutaysan karo iyo xabsi marka waxaan uga digayaa ummadda soomaaliya inay arrintaa ka feejignaadaan ayna ka waantoodaan sababtoo ah dadku way cabiri karaan dareenkooda laakiin inay ku kacaan faldambeedyo ilaa hadda maarata weli waa dembi waana arrin dhibaato ay kusoo gaari karto naftooda iyo bulshada ay ku dhex nool yihiinba runtiina sumcad xumo ayay usoo jidi kartaa bulshada soomaaliyeed ee ku nool gobolka minnesota oo qofkaasi ka tirsan yahay kaasi wuxuu ahaa garyaqaan amiin haaruun oo ka mid ah sharciyaqaanada soomaaliyeed ee ka howlgala gobolka minnesota maxamed colaad xasan ayuuna u waramayey